gudoomiyaha degmada caynaba iyo waliba hay-adda world vision kula wareegay agabyolanka talgale xafiisyada maamulka degmada iyo waxaana hukumada ee dugsiyada walbarashada magaalada aana si ooshal ah miisas iyo koraasyo kale oo lagu kordhiyo waa fasalada ardayda munaasabada agabkan lagu wareejiyay weliba gubro kuhaya maamulka degmada iyo waxaana hukumada maamulyaalka iskuulada degmada caynaba welina meelasaylan kumahnagaya hay-adda world vision oo agabkan hadeersidii gudoomiyaha degmada caynaba maxamed maxamuuda yaa marka hore hay-adda world vision kumahnage agabkan iyo hadeersiyana kulid marki iyo hangudbiyana dalab shookeedan inuu baahi badan qabeen agabkunga horeyn waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala amniga iyo nabadgelyada iyo islaamnimada runtii aynu haysanno marlabaadkana waxaan u mahadnaqaynaa runtii hay-adan wall fishan program oo sida runtii dee ka mid ahaa hay-adihii runtii aanu codsiyada alaabaha xafiiska ama qalabka xafiiska runtii aanu ka codsanay ama aan u qornay oo runtii maanta dee ka soo jawaabtay horena noogu timid runtii iyagoo assessment iyo sawiro iyo goobihii runtii aanu codsiga ku gudbinay sawirayay oo hubinayay falilah alxamdu maanta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa ku mahadsan yihiin waa ku soo dhoweynanaa gobolka iyo degmadaba waana kala wareegnay runtii wixii ilaahay nooga qoray ee runtii ay maanta noogu talagaleen ka dowlad hoose ahaan iyo ka iskuullada hoose dhexe iyo saraba runtii ay u sideen marka aad iyo aad baan runtii uga mahad celinaynaa iyaga iyo kuwa kale runtii aan welina soo gaadhayn iyagana codsiyada aan u qornay iyo hay-addan oo runtii ugu soo horraysay markiibana ka soo jawaabtay noo timid markeedii koowaadna ah runtii inay soo gaadho caynaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxa weeyaan mahad ballaadhan baan runtii aan u soo jeedinaynaa dee waa mahadsan yihiin mana noqon doonto koley markoodii koobaad ay magaalada yimaadaan mana noqon doonto markoodii u dambaysay marka insha allahu tacaala aad baan ugu baarikaynaa dee waa mahadsan yihiin waana ka guddoonnay runtii agabka baahida weyn aan u qabnay haddaan xafiisyada iyo iskuulaadka aanu nahay qadiijo maxamed jaamac oo ee maamulaha iskuulka caynaba oo ka hadalaas iyo afka maamulyaalka iskuullada iyo sheegtay in agabkan laku wareejiyey sidoo kalena diyaaryoin inuu ku faa'iidaysadaan anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ayaan leh berimeri waxaan halkan mahadnaq uga jeedinayaa hay-adda wolfish oo noo keentay saakana soo gaadhsiisay baahiyo ay hore intay noogu yimaadeen ay naga buuxiyeen oo ay ka soo jawaabeen si degdega aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda hoose oo hawshan isku dubariday oo abaabushay oo maxay tay aanu dareensannahay inay tahay uu yahay maayarkii ugu waxqabadka badnaa muddadiisa dhowrka bilood imika joogay oo ah maayar dareensan baahida gobolka iyo maxayta iskuullada dareensan siiba waxbarashada dareensan waayo intaasoo sannadood baanu dee halkan aanu maamulo ka ahayn weli maanaan arag maxay haytay maayar iyo dee intaa ileeg noo sameeya way jireen maayaro nala soo shaqeeyey dowladda hoose hore way noola shaqaysay maxayta maayarkii maayarkan ka horreeyey iyo xogayoba aad bay noola shaqeeyeen balse maxaytay baahiba baahi bay ka daran tahay waayo waxaa jira arday bacadka iyo iyo ciidda iyo boodhka dee wax ku baratay oo sideedaad iyo sagaalaad kaga baxday oo ilaa iyo waxaan ku idhi qaar iminka ay fadhiyaan laba fasal ay fadhiyaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin qolo kasta oo ka hawl cid kasta oo ka hawl gashay